أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda saliibiyadda yuganda ayaa ka codsaday madaxweynaha dalkaasi inuu askarta yuganda ka saaro dalka soomaaliya qarax lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey camaliyad istishaadi ah oo ka dhacday xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho mas-uul xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riidada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkii murtadiinta ee dagaalka looga saaray degmada moqokori ay difaac u ahaayeen dowladda xabashida itoobiya
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda saliibiyadda yuganda ayaa ka codsaday madaxweynaha dalkaasi inuu askarta yuganda ka saaro dalka soomaaliya warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare taliyaha guud ee ciidanka difaaca dowladda saliibiyadda yuganda gaalka lagu magacaabo genaraal mahusi kenera ayaa soo jeediyey in gebi ahaanba laga saaro soomaaliya ciidamada coloshood u shaqaystayaasha yuganda qoraal uu taliyaha guud ee ciidanka yuganda ku baahiyey barihiisa bulshada ayuu aabihiis oo ah madaxweynaha dalkaasi baadiriga yuweri museveni kaga codsaday inuu tixgeliyo dalabkiisa si ciidankaas looga saaro soomaaliya oo ay ka dagaalamayeen muddo siddeed iyo toban sano ah bayaankan oo sidoo kale uu baraha bulshada ku faafiyey kaalihiisa militariga kiris majazi ayaa lagu sheegay in dalalka reer galbeedka oo uu maraykanku ku jiro iyo weliba yuhuudda oo uu ku tilmaamay walaalahooda dhabta ah ay dhammaantood ka gaabiyeen la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab falanqeeyaal amni oo warbaahinta maxalliga ah ee yuganda ay soo xigatay ayaa tilmaamay in qayla dhaantan ka soo yeertay taliyaha guud ee ciidanka yuganda ay ka turjumayso niyadjabka ka dhashay fashilka iyo guuldarada uu ku soo ilaaday duulaankii saliibiga ahaa ee muddada dheer ka socday dalka soomaaliya sidoo kale falanqeeyaashu waxay hoosta ka xariiqeen inay suuragal tahay in qayladhaantani salka ku hayso rajabeelka ka dhashay hubanti la-aanta ka jirta awoodda liidata ee maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo sidoo kale hubanti la-aanta dul hoganaysa shaatiga cusub ee isbahaysiga saliibiga ee u som aad baad u mahadsantahay caliyare qarax lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada balcad oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa bar kontarool waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey camaliyad istishaadi ah oo ka dhacday xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixintaasi inoo eegaya sheekh cabdicasiis abuu muscab afhayeenka ciidanka mujaahidiinta ayaa shir jaraa'ida uu qabtay waxa uu kaga hadlay camaliyaddii barakeysneed ee istishaadiga ahayd ee ka dhacday kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho islamarkaana lala eegtay saraakiil caddaan reer galbeed ah afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh abuu muscab ayaa sheegay in camaliyadda si gaara loola eegtay saraakiil caddaan reer galbeed ah oo tababar ciidan siinaysay maleeshiyaadka riddada xilliga camaliyadda ayuu sheegay in goobta ay ku sugnaayeen saraakiisha caddaanka iyo kuwa maleeshiyaadka riddada wuxuu intaasi ku daray afhayeenka ciidanka mujaahidiinta in saraakiisha camaliyadda lala eegtay ay ku jiraan kormeer iyo indhaindheyn ay ka sameynayeen gudaha kuliyadda halkaasoo tababar ay ka wadeen kuwo iyaga ka mid a waxaan ka warbixinaynaa howlgal ka dhacay magaalada muqdisho mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee ku taalla degmada hodan magaalada muqdisho howlgalkan waxaa si gaara loogu beegsaday saraakiil caddaana oo saliibiyiin reer galbeed ah oo tababaro siinayay maleeshiyaadka riddada goobta ay camaliyaddu ka dhacday oo gudaha kuliyadda ah waxaa ku wada sugnaa saraakiisha saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta ah shaqada ay saliibiyiintu meesha u joogeen waxay ahayd inay kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyaan howlaha tababarka ah ee ay qaar iyaga ka mid ah ay goobta ka bixinayeen halka qaar saraakiisha ka mid ah ay ahaayeen kuwii mas-uulka ka ah tababarka guud ee saliibiyiinta reer yurub siiyaan murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ay ayagu u adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ahalkiisa sheekh cabdicasiis abu muscab ayaa sheegay in ciidanka mujaahidiinta uu la socday dhaqdhaqaaqa saraakiisha tababarka bixinaysay xilliga xerada ay soo gelayaan iyo xilliga ay ka baxayaan diyaariyey qorshihii lagu gumaadi lahaa saraakiisha caddaanka reer galbeedka taasoo ugu dambeyn allaah mahaddii dhacday waxa uu tilmaamay in walaalkii istishaadiga ahaa uu xerada gudaha u galay xilli goobta ay ku sugnaayeen saraakiishii caddaanka iyo kuwa riddada halkaasoo camaliyadda uu ka fuliya walaalka allaha ka aqbalee mujaahidiinta oo si dhow isha ugu hayay waxaa ka socda gudaha xerada tababarka saraakiisha saliibiyiinta ah ee duruusta bixinayay tiradooda xilliga ay tababarka bixiyaan wakhtiga ay shaqada bilaabayaan goobaha ay ka yimaadaan iyo marka ay shaqada ka baxayaan ayaa u dejiyey qorshe cadowgaas cashar loogu dhigo dharbaaxo xanuun badanna loogu dhufto maanta ayayna hawsha allah fadligiis dhacday camaliyadda istishaadiga ah waxay allah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa xilli ay hawshii kormeerka ku guda jireen walaalka istishaadiga ah ayaa allah fadligii dhex galay safafkii ay cadowga ku jireen halkaasna camaliyadda ka fuliyey afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh abu muscab ayaa faahfaahin ka bixiyay saraakiishii caddaanka ahayd iyo kuwii murtadiinta ahaa ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday camaliyadaasi istishaadiyada isagoona mahad alle kadib u mahad celiyey ciidamadii iyo saraakiishii mujaahidiinta ee howlgalkaasi fuliyey
guud ahaan tirada saraakiisha saliibiyiinta reer yurub ee goobtaas joogtay waxay ahaayeen lix sargaal laba ka mida goobta ayay ku bakhtiday afar kalena dhaawac garaaba ayaa goobta looga qaaday dhanka saraakiisha murtadiinta ahaa ee tababarka ku jiray waxaa ka bakhtiyey afar iyo toban murtad labaatan iyo kow kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sidaas ayaa ilaahay wuxuu ku dabar jaray cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray goobtaas ayaana dhiiggoodii iyo hilbahoodii isku darsameen allaah ayaan mahad dhammaantii u celinaynaa kadibna mujaahidiintii ka soo shaqeeyey camaliyaddaas barakaysan intii qorshaha soo dejisay kuwii abaabulka iyo diyaarinta lahaa iyo intii tanfiidka iyo fulinta ka qayb qaadatayba iyo weliba qof kasta oo kaalin ka qaatay hirgelinta hawshaas lagu naafeeyey cadowgii ilaahay ee ku soo duulay diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan u ducaynaynaa walaalkii mujaahidka ahaa ee naftiisa allaah ka iibsaday noloshiisana u huray sidii loo difaaci lahaa kitaabka allaah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ugu dambeyn afhayeenka ciidanka mujaahidiinta ayaa fariin dhiig lagu qoray u diray gaalada caddaanka iyo kuwa madowga ah ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada alleh ee gabaadka iyo gaashaanka ka dhiganaya maleeshiyaadka riddada gaalada saliibiyiinta ah ee nagu soo duulay waxaan leennahay nama taqaanaan waxaad dhaqan ka dhigateen inaad idinku furimaha ka dhuumataan taas beddelkeedna aad murtadiinta dabadhilifka ah carrituur ka dhigataan horeyna waad u aragteen haddana waad aragtaan ma jirto meel aad kaga badbaadi kartaan gacanta halyeeyada islaamka ku bishaaraysta dhimasho iyo dhaawac ilbiriqsi walba albaabka idiin taagan inta aad ilaahay diintiisa iyo dadka muslimiinta ah duulaanka ku tihiin shirkan jaraa-id ee uu qabtay afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh cabdicasiis abumuscab ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta ay sare u qaadeen ugaarsiga iyo gumaadka ay ku hayaan saraakiisha iyo maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa caddaanka iyo madowga gaalada asalka ah ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntii mas-uul xilal kala duwan kasoo qabtay kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkii murtadiinta ee dagaalka looga saaray degmada moqokoriha ay difaac u ahaayeen dowladda xabashida itoobiya murtad goodax bare oo horey kooxda ridada soomaaliya uga soo qabtay xilalka wasiirka arrimaha gudaha iyo waxbarashada ridada sidoo kalena soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka daaquudka ridada ayaa markii ugu horreysay ka hadlay jabkii murtadiinta loogu geystay degmada moqokorih ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan murtadkan ayaa sheegay in maleeshiyadii ridada ee dagaalka looga saaray degmadaasi ay derbi iyo difaac u ahaayeen dowladda xabashida itoobiya isagoona tilmaamay in qabsashada mujaahidiinta ee degmada moqokorih aysan keliya culays ku ahayn kooxda ridada balse ay khatar ku tahay dowladda xabashida itoobiya wuxuu sidoo kale tilmaamay in dagaalka hiiraan murtadiintu kaga jiraan uu ahaa mid lagu sugayay amniga xabashida itoobiya oo ay halkaasi ka difaacayeen isagoo ku soo celceliyey inay difaac u ahaayeen xabashida waxaa waaye annaga dowladda soomaaliyeed iyo iyo deegaanka keliya nama khuseeyo waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya oo aad ka warqabtid dagaalkanba siduu ku bilowday wuxuu ka soo bilowday gudaha etoobiya dagaalka ka soo bilowday waa dagaalka maasha maanta taagan waxaan daah u nahay muxuu ahaa dowladdaas etoobiya hadalka murtad goodax bare ayaa kusoo beegmaya xili saraakiishii iyo qabqabliyaashii hogaaminaysay maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu jebiyey degmada moqokori ay shaaciyeen inaysan dagaalka sii wadi karin halka qaarna ay sheegeen inay iska dhiibi doonaan itoobiya guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu